bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal kulanta faylaha ka dhowaada warkaha midnimada idaacadda warsan oo nimaadun waa warka intuuna ka guda jarna qodobada isin ka dheegaysan oona siin kahayna waliba ku mid ahaa hano ku mid ee kaamaamka kayaala duleedka magaalada beedhabo weliba kuweerahaytay cabasho qodobada kale isin ka dheegaysan warka oo ka dhugunsidayaal ay waliba ku mid ahaa somalilan oo iyo la wareegtay deegaano ee ku tirsan gobolka sola wafde ku dareera maraykanka waliba yoona muqdisho kala kulmeena siyaasiyiin mucaarada ee xiisadna oo ku teeganayti deegaano ku tirsan galmudug iyo lah afjari madaweynega puntlandna weliba usiina kulamo un ku dareerana magaalada nairobi ee dalka kenya qaraha khasaare jeesadii ayaa la fiirsaday ciidamo ku tirsan dowladda qodobada banaanka isin ka dhegaysan warka okana walibaan ka weyna bilaamay idhaaq qokoyti oo damacsan kursiga ilhaan cumar iyo mudaharaadyo dalbadeen in ciidamada maraykanka lagu saara ciraaq
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
waayahay dhaguunsadayaal hamiignimo iyo to jimaa sebteniyaha galaas taariikhdan iyo kaedinta labaatan afarta bilo koowaada ee janwari sanada labada kun iyo labaatanka weliba hadheegtana qodobadien ka weynaaye warka hamiignimo inis diyaariya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan koo ku mid ee kaamaamka kayaala duleedka magaalada baydhabo weliba kuweerahatay cawasho warbixin ku saabsan amurugaysay welibaani haye waryaheena maxamuud cali cabdulaahi amka hawey garmeeya weliba usu ku midaya kaamaamka kayaala magaalada baydhabo waliba degana kumunaan qoysase ku dhowaad halsaniya degenyin wiilisho maaragna qofku socda maamulka baydhabo iyo weliba hay-ado samafalka geekianseedii walibaana ka aragay dadbaahadii loon fiiri korna sidoo kale damahaysan wanatan dhisan amiinkii dhahantiya kadab qaban maalintiinay riidiyaan dheera waana mahaysan weylo ku galaan berayoolahayan waliba yoon sheegana intii isku gali ayahaga sidaasay daraadii aan ku guureen waliba sidoo kale yoon sheegana intii wala la dhiiboba dhegdishdeedii ay ku dheegeen hata yodeganyin kaamka hawey garamey oo sukiyaala baydhaba dhanaga koonfurta hitaa walibaan dheera biilaantiyo ka qaban kaamka sayti dadka qaaryayn sheegan inta hitaayaalsho yoon dhiiban dadka muslimiinta sababayo in sheegan raashin laanta waano qaar ku mide dadka kaamka sayti oo ku sheekayo baahadiyo kaamku hor dadmakoyn haddalayu geekalaw maayahi edkala hormaninkon iya wal una dalbadaan wala wali una halkaasi oo ilaahay hani goro dalbadaan dhibaato nani tarakor iyo adab samafalka ya ku fadaan dii baad iyo wal una aan dhulka jiifin alliya dhifti inta ay tishan deru magabn wal kasta magabn sariir magabn walaas dhongan baan meel ku barakanayhi anta haagarka mili libirodan tafi inauratan mahal beeradan hani kabami kadalan di mahaisan muskulin ha mahaisan nguruani der uratan yed minin koin walani taro falan dia nguru wal nanasi raashinka biyo muskulo walani si waluna diidan male yaa ambaana dhibaati yed ningay bi kaam konte wala kagala isule wala kugaadaano nukuwainon anta kaamtada wayn baan meel kalanin dhow male uratan yed biminin sharma yed bahormanin koin geekraynin usube yed dhomu koyasob bii mahaysana baad mahaysana ba'a maagnasaaraw mahaysana beero qadalaangana oo fuugsadi gornyi gadadaani gornyi harqaankun oo anta aha ku guridaani gadadaani goobaysdaani suugajeani bii kaamateedaas ankabanya iritaana kasheenani eeda dhabnin haay mayna fada inti una walna nin qobada walna nin nanasii baahi eed nin haayta dhulka nin dheer jandirida maqobna rafaatoo dad haayi fadib ununa haaya hee walna nin qobada eed an fadaan alaabti la qaadada oo laka dhagadaw mahaysan yoon aan aagatay hataa mahaysan waal muslum ha kuta tuugnay kaamatehana waa kamaryan un ha kuta tuugnay mooshii ma-aag un hadde un anta kahalnay male tee eedaa dhabkaas nin haysadhe walna nin ku qobdo eedan falaanta dhinaca kale intaana roogay kaamka sayti walibaan meelo kala kulmay horjoogaha kaamka sayti waliba uusu in sheegay intii dhulkatiyo degayin hitaa dadan ku tuugi siyaasi daraadeela kasii waa kosoonka dambeyntina baaqan dirawa maamulka gobolka baaya intii gurmad degdegaha la deeran dadka sayti bismillahi rahmaan raxiim kaamkan oo libilood inta fadhi biyi an haysana baad an haysana muskul an haysana walba an haysana caafimaad wal is haysadan lahay litibilood ida tugna meel hakariyey hakarafaaday hakadanta raawe markii an kooy naftay lanko loo ramaalidaa hay lang oo hada kaam hada farka dhiso wal dhiso wal kasaaw mahayn dadkaha ii boori banaanku lang oo islaam ee an tuugaya hali ma wal hada an lahan hata ma eh wal an haysada male muskul ma haysada biyi ma haysada baad ma haysada irzaag ma haysada hada hada yaalka wali dhimadeen ilaahay irahmada marka hunguri dhib inta moodow hay-ado samafalka haan dawliga haan muslimiinta dhaqtiyo kulli iyo maamulka koonfur galbeed gargaar degdeg ee ku fadaan ilaahay iroosa ku fadaan wabillahi tawfiiq ma ee markiin ka horeeyay dadkan oo kala hadlasho la dheega waan anjarna qof ama dawlad walseeda walisiyaas dhaafe haan itaa wili jobana naseena waana hiyadoogay gurmadka iyo weliba gargaarka ee masiibooyinkan qaabilsanaaye
eedeedan mahadsanyo maxamuud cali cabdulaahi oo intaadin gujeedi waa bixintaas ay ku saabsanayd koo ku mid ee kaamamka yaala duleedka magaalada beledhab oo cabashada hafood saartay kaaliyaha xogaayaha arrimaha banaanka ee mareykanka africa tibora nage ayaa uuse booqasho ka kooya magaalada muqdisho waliba nuuti la kulamaya xildhibaano mucaaradka ee kajar golaha shacabka xildhibaanada usla kulmi waliba iyo shalayna cabdiqaadir cosoble cali iyo faarax sheekh aadan cabdiqaadir waliba iyo kuwada hadaleena arrimo kala duwan amniga siyaasadda iyo doorashooyinka waqtiga ee la damacsinya horey kaaliyaha xogaayaha arrimo banaanka ee mareykanka africa waliba uuse la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyadoona kuwada hadleen xiriirka iyo iskaashiga lamada dowladooda ee la dagaalanka ragixisida iyo qorsho deent lagu kacafiyo ee soomaaliya bilowgii laha dhaafayay mareykanka ayaa dadaalaka biye inuus wadahadalo welada madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta mucaaradka si lan hela siyaasada midaysan waana landera in dalkaasi ay ku dhiida doorasho lundhanyo taas oo kale safiirka dalka mareykanka ee soomaaliya ambasador donald yamamoto waliba uuse magaalada nairobi ee dalkaasi ee kenya uuse kala kulmaya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed puntland iyo saas oo kaleba jubbaland xiisadda iyo ku dhalatay dhul deegaan ee oo sababtay dhimasho iyo dhaawac labaatan iyo sagaalkii bili octoobar lamada kun iyo toban sagaalkii waliba tariik ku-xigeenka qaybta labaatii koowaada gaashaanle aadan siyaad cabdi iyo saraakiil kale iyo in hanayo weheliyaayeen walgarad ee shala duwan ah kushal jeeda lamadooda dhina yo in hano isku aladeen in iyo geek iyo deeran melasa waana heshiis iyo shalli kan lamada beelood ee melasa ay ka dagaalantay nabadan cabdirasaaq shaacuur xuseen olongardo shuuka iyo nabadoon maxamed daahir yeesi wadajire waliba iyo iyna hanoyo goobta iyo nkasugnaayo walibana iyo iyna hanoyo ku warbiyeen heshiiska geeka iyo meelise uuse ka dhihi walbana warbaahintii oyina hanayo la wadaageen tali ku-xigeenka qaybta labaatiyo koowaada gaashaanle aadan siyaada cabdi waliba usiinin ku mahad celiyay odayaalka lamada dhina ee heshiiskaas wada deeriyay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni waliba usiin magaalada nairobi kala kulmaya safiirka dowladda faransa ee qaabilsan wadamada soomaaliya iyo kenya ambasador alian costa menaga kulankun waliba u qayb galaya ee kunsulka safaaradda faransa ee qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo mas-uuliyiin ku tirsan puntland walibana lunku hadalaya xaaladda guud ee soomaaliya siyaasadda amniga iyo mashaariicda horumarineed ee puntland ka dareera madaxweyne deni waliba uuse ayaa koo horey uusan la kulmi safiirada dalalka mareykanka iyo ingiriiska iyadoo waana ku wada hadleen arrimuhu ku saabsan doorashooyinka soomaaliya iyo amniga ciidamada somalilandna waliba iyona gudooyongaleena magaalada bookame ee gobolka sheye sool wararka lukuheelaha iyo deegaanada se waliba ee gobolka sool iyo sheegahayna in duhurnimadii geeka deegaankasi iyo seedhana ciidamo ku tirsan militariga somalilan walibana meelisey horey iyo ka sugnaayana ciidamo ku tirsan han puntland ciidamadan iyo in hano gobolkaasi iyo sool iyo ka sheegeen iniyo hayeen aano dhinigaasi deegaanadii ku mid ee gobolkaas iyo haysteen ciidamadaasi ee puntland muddo saacada kureeda waliba yoyna ahaano melise iyo hadeereen waliba markii damba iyo usku ku baxeen ciidamada ee puntland wararka waliba intaas iyo ka darayna in geeka iyo jarta xiisadan dhexaysa ciidamada somalilan ee seeri deegaankaas iyo hano puntland ee walibana dadka iyo sheegahayna in obso iyo dareema hayaan deegaanka boocame ee gobolka see sool waliba tiro dhowr mare iyo in ahaano iyo ciidamada somalilan iyo han puntland ba iyo kawada dagaalameen walibana puntland iyo horey inay sheegtay inay saldhig weyn ee ku sameey doonto meelaasa wararka kugoyahay gobolka shabeellada dhexena waliba ayuu sheegahayna in qaraha culus uusa ka dhiyay wadada hiriiryaasa magaalooyinka balcad iyo jowhar jamaadi geek iyo hayti sidoo iyo sheegahayaan ila wareejo ka sugan ee magaalada balcadda qaraxuun iyala la fiirsaday baabuur iyo lahayaan ciidamada dowladda oo maraayay deegaanka sayga oo waqooyiga ku higta magaalada balcad qaraxuun waliba la sheegay inayoo ka dhaawacmeen askar dhowre gurmadna la sheegahay inay melisay iyo ka dareeraan kaasabaana lakadaad gureeyahay askarta ee ka dhaawacantay qarxasa maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe iyo saraakiila ciidamada weli faahfaahinka mukubiina qaraxasay khasaaro jeysadii elala fiirsaday ciidamada ku tirsan hang dowladda soomaaliya maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiil ku tirsan ciidamada dowladda waliba yoina haano degmada feerfeer iyo kala kulmeen saraakiil ku tirsan liyu booliis bashiira cabdullaahi cusmaan ayaa warkun magaalada buladweynaha ninku diri maamulka gobolka hiiraan iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa degmada feerfeer kula kulmay saraakiil ka tirsan liubolis si loo xaliyo dil dhawaan ka dhacay degmada feerfeer ugu horreyntii waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed cardaale inaan nimaado xadka soomaalida etoobiya iyo soomaalida soomaaliya gobolka hiiraan iyo shabeelle inaan u nimaado arrin yaro sida oo ka dhacday maalmada oo lagu dilay nin askari ciidamada booliska new booliska la yidhaahdo dowlad deegaanka soomaaliya ninkii dilay iyo nimankii la socday intaa waan hayaa ciidanka booliska hirshabeelle gaar ahaan ciidanka beledweyn ayaa gacanta ka dhigtay maantana waxaa ku yimid wafdi maxaan ku yidhahdaa maamulka gobolka iyo s n a abaangudaha qaybta labaatanaad iyo taliyaha qaybta gobolka hiiraan ay ka mid yihiin alxamdulilah waxaan la kulanay dhinaca kala saraakiisha ciidamada amniga heer federaal iyo heer gobol ilahi waxaan kusoo dhammaanay guul iyo jawi wanaagsan waxaan rajaynaynaa muddada dambe halkaan imaan doono
sidoo kale waxaa ka hadlay kusiimaha taliyaha booliska gobolka hiiraan caldhow cabdi mahadalle walaalaheenna reer etoobiya saraakiisha federaalka iyo saraakiisha kelilkaba waa wada hadal wixii dhacayna waa laga wada xaajoday dib ayaa looga ballamay labada maamul inay isaga timaada ayaa warkaas ku dhammaaday waxaan marka ugu baaqayaa sida uu taliyuhu sheegay dhammaan dadweynaha inay isdejiyaan wax meeshan xadka qori soo qaadan kara oo ciidamada qalabka sida ahayd lama arki doono labadeenna dhinacba waxaan ka shaqaynaynaa ammaanka waxaan ka hortegaynaa cid kasta oo qori sidato ammaanka khatarku waxna waa ka hortegayna bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay cid walba si nabadgelya halkeeda ku deganaato si nabadgelya ku shaqaysato si nabadgelya ku tabcato si nabadgelya ku cunto laakiin cid kasta oo qori soo qaadata oo xadka iyo meelaha ay shilkaasu ka dhacay nabadgelyo xumo abuuraysa tallaabo cadaan ka qaadayna labadeena dhinacna waa ku ballansanna aad waa mahadsan ugu dambeyn waxaa ka hadlay saalax yacquub oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya walle arrinkii aan halkaa u nimid iyo waxay ku dhammaatay barasaabkaa ka hadlay wax weyn oo ku garaayo ma jirto kalee dardaaran baan fulinaa oo ah labada dhinac labada dowladood hadday maamul tahay iyo hadday federaal tahayba in amniga laga shaqeeyo iyo nabadgelyada iyo shacabka inay nabad ku wada noolaadaan intaas un baan ku darayaa aad iyo aadaan u mahadsanta
eedeegda mahadsanyo bashiira idaacadda warsan ee magaalada beedhowya warkiihaminimo ee ku dhugunsatay tan ankadambayntii dhugunsadayaala kumnaan qof oo taageero wadaadka ciraaq ee muqtada sadr waliba iyo geeka yohanes kabehena magaalada baqdaad iyo adaba aan uga qayb galaaye mudaharaado la kafadaaye in ciidamada maraykanka ee lagu saara dalkaasa noobaha hanhani duuli waliba fadaane madax banaan waa sidaiyo ka qayliyaayaan mudaharaadyaalkasi aan iska bahi magaalada baqdaad iyo waanan iska kajar rag dhalinyaro owlaad iyo saas oo kala bahan raaba wakiilku dareer ee muqtada sadr oo la hadalay mudaharadyada waliba usa aqriyay bayaan hakubahi wadaadkaas waana saameynta badan kale iraaqa bayaankaasi ayaa ka baaqay in dhammaan ciidamada shisheeye iyo ku bahan iraaq in lugnoqda heshiiska amniga iraaq iyo kala jarta maraykanka in hawada maraykanka lagu yiri militariga maraykanka iyo madaxweynaha maraykanka donald trump muujin kibira markii uu la hadalo saraakiil iraaq haddii dhammaan arrimahan la fuliyo maraykanka walba una lama caamilaan sidii dal oo hani duuli oo ama dal haninka duulin camada roojyoogka ciidamada maraykanka iyo aryan xasaasi iyo eta waaniyo kahayta iraaq tan iyo markii diyaaradda daroonta iyo ka dileen jenaraal reer iiraan ee qaasim suleymani iyo hogaamiye ku-xigeenka kooxda al-shacab ee shiicada iraaqa warkii hamiinimaadun idaacadda warsan ee siinkuwayantaa gabagabeeye intii warkun kulamay direedun kulmaan dhugunsadayaal waliba siinkugu tabanay sidaas nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmat